bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu dhugunsadayaal barhayse feelaha ka dhowaada qodobada warkaan hiraabnu mumunka door korona idaacadda raadiyo baydhabo ee siinhayta dhugunsadayaal dagaal kudhigi qaybo kumadda degmada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose iyo khasaare shal gadiisan oo sababay midowda musharaxiinta soomaaliya oo ka baaqi in la roojiyay dagaalka ku dareera gurceel jenaraal indha cadee oo qoorqoor injeediya talooyinku talooyin ku saabsan ahlu sunna waljamaaca dagaalka la kala jara ciidamada dowladda iyo amisom oo howlgalsi wadajir aan ku fusuliyey qeybo kumadda soomaaliya iyo natiijada hordhaacee doorashada dowlad goboleedka puntland oo laha bandhigi akhbaaraadka banaankana dhegaystayaal welibaanku door corona igaad oo warbixina ku saartay xiisada wadanka suudaan iyo ordogan oo kanagadi go-aankii muranka badan dhaliyey oo horey uusan deerin fayle dhegaystayaal weliba waa bareysa talaadiwa taariikhda miilaadiga weliba ee kabegantaa labaatiyo ilitbili tobnaad sanadka lamada kun labaatiyo kowka intaasay weliba hana qodobadii warkaana hiraamnomunku door koronay haddana ka dhowaada warkii hiraamnimo oo faahfaahsan dagaal sababay khasaare shal gadiisan iyo weliba dhamaray ciidamada dowladda soomaaliya iyo dagaalamayaasha al-shabaab dagaalkaas weliba ku dheymad kumada kontaroolada lah kugalo degmadaas afgooye dagaalkii weliba kooyi kureed markii al-shabaab weerar ka qaadi saldhigga ciidamada dowladda iyo kuleyn degmada afgooye welibana meelo ka dhey dagaal foolka foole oo saacado dareeri goobjoogyaal oo la hadlay idaacadda raadiyo baydhabo welibaan xaqiijinaa in mararka qaar iyo dhegan rasaas lamaada dhin is wadaarsadaayan taasi oo kadhiyaasi xaafadda degmada afgooye sidoo kalena qaraxa dagaalkaas uu sababay khasaare shacab hadeeri saraakiil ku tirsan ciidamada dowladda iyo dhiniga kiisha weliba xaqiijinaa intii oo ku horseedan falkaas al-shabaab fadaasi inay kala wareegda saldhigga wararkii ingda dambeeyey ahaan oo deraha degmada iyo weliba xaqiijaana in ciidamada dowladda hiraabtun iyo howlgalo iyo kuwadan ee goobtay weerarka ku dhihi xayndaabka miilanku dherayna golaha midooda musharaxiinta soomaaliya iyo weliba markaas kabaaqana in la roojiya dagaalka ku dareera maalintii afraad degmada gurceel ee gobolka galgaduud oo andhexeeya ururka ahlusunna waljamaaca iyo ciidamada dowladda iyo ciidamada dowladda ciidamada dowladda iyo ahaan galmudug dagaalka iyo weliba uuse galay maalintii afraad welibana sababay khasaaro dhaawac dhimisho iyo burbur oo hadeeri xaafadihii magaalada qaar kuumada iyo saaslimada bogtaal iyo sameyn dadkii deganaya magaalada dadka dhimadi dadkii dhaawacmi iyo weliba markaas in iska jarana saraakiil ciidan askar dabliyaale oo lamada dhinaca ku shaal jeeda magaalada hadda waliba waa too markaas ee jawishe degan waibanu ogayne in dagaal gee ka bilaabda doono iyo in kale jenaraal yuusuf maxamed siyaad indhacade ee weliba ku hadlay dagaalka ku dareera magaalada gurceel ee gobolka galgaduud welibana taageeran muujiyay dowlad goboleedka galmudug us-oonanka baaqi maamulkaas in ahlu sunna gebi ahaanba la ciribtira indhacday weliba ahlu sunna kamaceeyey kaankara lambaahanya in markaas la tirtira suus hadalka dheki haddii kalena weliba weliba dhibaatayaana deegaanka waxaa meeshaas ka socda boqolkiiba boqol aadan wasiir way ka baxeen ballanta had shikna way ka baxeen shikhriifna way ka baxeen haddana hadda markii uu yimi farmaajo xasaxal khayre iyo waad ogtihiin ilaa jananaal la siiyey ilaa jenaraal ilaa xidig leh aa la siiyey wax walba lagu heshiyaa la siiyey soddon iyo toddoba xildhibaan yamaaqan aa la siiyey oo soomaaliyu lahayd oo qabiilaadkii lahay ay dhaheen haddii nabad lagu helaa hala siiyo haddeer markii doorashadii bilowday ee haddana meesha ka bilaabay nimankaas horta waa waa kaan kara waay fidmo waay kaan karana in la- in la- in qofka la gooyo maahane xal kale male nimankaasu way dhimaa ha dhinteen qofkii dhimaa ilaahay ah, wadkiisa galaa dhimanaaya amaa dowladda galmudug waa inay meesha u adkaato nimankaa meesha ka saarto amaa waa in wax galmudug la yaraa meesha ka baxaanoo ayagu ay la wareegaan meesha yani xal kale oo imaan karaa ma jiro wadahadal horaa loogu daalay in lacag la siiyo horaa loogu daalay garaadda horaa loogu daalay ee yani wasiirra waa la siiyey macalin maxamuud wasiirkii la qarxin jira allah u naxariistee walaalkiisa u ahaa isagoo ku- ku xaniban en- en- imaaraadka oo boqol iyo siddeetan kun oo doolar lagu leeyahay aan sheekh shariif ka bixiyey waa keenay wasiirka arrimaha guduhu ka dhigay Eh, waa ku faraxsanayn walaalki markuu dhintay wiilkiisaa laga dhigay dhintay nin aad u jeclaha waay cabdisamed oo nin maamula waay Eh, eh, waa yani lama xisaabi kara inta lasoo maro marka dhibaatada gurceel nimankaasay aabba leedahay waxaana qabaa anugu xal kale inuusan jir nimankaas ama waa in laga takhalluso ama ayaga looga soo tago meesha wax ka takhalluso iyo saddex madaxweyne oo la heshiiyey oo garaada siiyey oo lacag siiyey oo waad ogtaha hadda ascalkheerre iyo heshiiskuu la galay markii wax walba la siiyey ay dhuusamareeb dhexdeeda xirteen isbaar dhigteen waad ogid wixii ka dhacay hadda siyaaran aan rabnaa ay dheheen imaadaa la yidhi siyaaradiinna qabsada siyaaradii markay qabsadanay xabad ka bilaabeen haddana yani ma aha niman wada hadal nimankan hadal wada hadal yani impossible waa wax wada hadal ah oo nimankan ku qancayaan oo- oo oo- oo- oo socona ma jiraan xataa galmudug haddii la siiyo kuma qancayaan dowladda dha ay ku darsa- ay rabaan inay ku darsadaan ma qancayaan nimankan si walbaa la yeelay waa lala hadlay iskastaan samaynay meeqa baqana dajeedin fiiri ilmo gurcaal maxaa yaalla yani damiir xumadooda fiiri ilmo iyo naagay dhufayska dhigteen iyo dad masaakiina ay dhufayska dhigteen guryahoodii
howlgalka military ee midooda africa amisom iyo ciidamada dowladda soomaaliya iyo weliba howlgalka samheyna gobolka shabeellaha hoose weliba bartilmaameysadana xarumiyo deganaa al-shabaab oo gacanta ka hayaan sida deegaanka basra deegaanka basra iyo weliba gacanta ka haya al-shabaab welibana saldhigyo kalayana welibana meelayskaley saldhig muhiima oo laha ka abaabulo weerarada la baagsado ciidamada dowladda iyo amisom iyo dadka rayidka howlgalka wadajirka iyo fulyan guutada ee eegle gu- gu- gu- gu- guuto ku tirsan ciidamada dowladda iyo amisom welibana markaas guutada ku dareertay amisom dhalatay dalka uganda iyo burundi amisom weliba diyaarangata antiya la shaqayta xoogga dalka soomaaliyeed weliba qorshishii intii hoosan dhigda awoodda al-shabaab waana la kala wareega deegaan degmo oo meel kastoo husin soomaaliya ayaa la keenay qoraalkoo muuse hadhqori ku-xigeenka ergiga gaarka ee midooda afrikan qaabilsan soomaaliya simon molenga oo kafaal celiyay howlgalka basra taliyaha qeybta shanaad ee ciidanka amisom brig genera- eh, brig general telefon bers iyo weliba uu isxaqiijiyay in natiijada la taabudo karo la kudeeri dhinaga iyo ciidamadii eeta too ku dhalatay qorasho iyo fulin wadajireed oo sameeyan ciidamada lamaada dhinac howlgalkan oo dareeray muddo toddobaad eh iyo weliba ku bilaaw iyo weliba bilaabay ciidamada amisom iyo ciidamada dowladda welibana markaas qorshashu haaya in al-shabaab deegaankaas la ku saara degm deegaanka basra oo kiaalantan dhexayta degmooyinka afgooye balcad weliba saldhig wuwinkaleyn xubno ku tirsan dagaalamayaasha al-shabaab oo mararka qaar iyo ha ka qaadeen dagaalo wasiirka wasaaradda beeraha xukuumadda federaalka soomaaliya iyo dalka masar welibaan ku qeyb galay kulanan ku hadlayay horumarinta biyaha wasiirka iyo ku hadali iyo ujeedada kulankaas isku saabsanay
saabsanaa dhibaatada biyo-la'aanta ee adduunka ku soo badanaysa waxaan ognahay in biyuhu ay hoos usii dhacayaan ee helitaankooda soomaaliya waxay ka mid tahay wadamada eh, miisaanka ama cabirka hay-adda adduunka ee faw biilaantu ay hayso oo qofkiiba ay ku soo aado sanadkii wax ka yar shan boqol oo mitri kubig biyo biyo dhan marka shirkan wuxuu ku saabsanaa dhibaatada biila'aanta sida looga eh, bixi karo iyo sida wadamadu isaga kaashan karaan sidii eh, loo heli lahaa biyo ku filan beeraha biniaadamka iyo ilaalinta eh, environmentiga iyo iyo- iyo bey'ada intaba wuxuu ku soo aaday shirkan xilli wadankeena ay ka jiraan abaaro eh, cabsi weyn ay jirto abaarahaas inay usii horma inay usii gudbaan eh, xaal musiibo Ee, marka shirkan waa shir forum noocaas mar walba dhaca wadamo badan baan kasoo qayb gelaya hayado badan oo adduunka cilmi baarisyaal lagu soo gudbiyey dhibaatooyinka biila'aantu iyo meelaha ay marayaan Ee, khubaro wasaaradda ka tirsan ayaa iyaguna ka qayb galay wasaar- qaybta eh, waraabka shirka eh, wuxuu xooga saarayaa waraabka iyo guud ahaan biyahoo dhan dhanka kale wasiirka ayaa kulan la yeeshay wasiirka waraabka Eh, doctor maxamed cabdilcaadi waxaan ka wada hadalnay eh, iskaashiga labada wadan si gaara arrimaha ku saabsan waraabka eh, maadaama wasaaradda beeraha iyo waraabku ay waraabka qaabilsan tahay Eh, wadankan masar wuxuu ka mid yahay wadamada adduunka ugu waaweyn oo sida weyn uga faa'iidaysta dhinaca beeraha iyo waraabkooda Eh, khibrad dheerna walo ilaa faraacinadii ilaa iyo qo- ummadihii hore ay khibrad aada weyn bay u leeyihiin marka arrimahaas ayaanu runtii wasiir ka wada hadalnay inay u baahannahay inay naga kaalmeeyaan dhinaca waraabka khubaro nagu- nu siiyaan tababaro waxaa dhowaan wadanka masar imaan doona eh, tiimam ka tirsan eh, wasaaradda beeraha iyo biyaha oo tababar ku qaadan doona ku saabsan dhinaca eh, eh, isku dhafka ka faa'iidaysiga biyaha ama waraabka Eh, waxaa kaloo naga ballan qaaday inay khubaro eh, naga caawiya dhinaca waraabkana na siin doonaan aad iyo aad baan ugu baahanahay wadankeena maadaama biyuhu nagu yar yihiin biyahaan haysanana ka faa'iidaysigooda sida loo baahan
weli dhegaystayaal warkii yaa la dareerta warbixin dheer owsa qori wargees ilka magacaabow new york times ee weliba ku qorayay ee howlgalka hay-adda sirdoonka mareykanka ee c i a ee muqdisho iyo weliba laka sheegay in c i c i c i a da iyo mas-uulka hayta xilka qaadis lamaada kun tomiyo shantii laka sameeyay taliyii hore ee nisa genaraal cabdiraxmaan tuuryare sida warbixinta iyo er- sida warbixinta la kaari waliba sanadkii lamaada kun tomiyo shantii khilaaf ha dhex galay genaraal tuur yare iyo madaxii saldhigga c i d c i a ee muqdisho c i a ee mareykanka ee muqdisho oo magaashay linsheegna sarkaalka c i a da iyo weliba ka eedaya tuuryare maamul xumo iyo musuq maasuq ha yeeshee tuuryare iyo weliba ee new york times in sheegay intius haaya qof kibir badan oo isliwiin shaqsigaas mareykanka ngrooy muqdisho welibaan diiday intaan madaga hoos ankadhika boqor ismagacaabi yeeri tuur yare oon warami new york times is oo nje- is oo unlajeedi madaxii saldhigga c i a muqdisho murunkan yaa weliba salka kahay maamulka iyo cidda ka amar qaadaas ciidanka ciidankii gaashaan ee ku tirsanaay nisa balse tababaran c i a da mareykanka si toosana iyo maamul u jaran gaashaan sida warbixinta laka sheegay gaashaan weliba hayay ciidan xul eh oo ku kooban saddex boqol askari murunka genaraal tuur yare iyo c i a da iyo weliba socday muddo sanade welibana madaxda wasaaradda arrimaha dibadda mareykanka ka codsadana madaxweyne xasan sheekh maxamuud in xilqaadiska sameeya tuur yare taas oo siina diidi si kastaba si kastaba haato markii sidoo kale si kastaba sidoo kale wasiirkii arrimaha dibadda u k ee xilligaas philibiin hamoon iyo madaxda dowladda soomaaliya in sheegay in xiriirka uu si-ayo koolombaahanya isla markaana muran kalamaadi dhin laha afjar sidanka dhaqsiyaha badan ha yeeshee weliba xusid mudan xilligaas xilqaadisi tuuryare intii hayti dhammaan dhammaadkii muduxeedkii madaxweyne xasan sheekh maxamuud mili warkaas dhegaystayaal isinku hooyahay waliba waa idaacadda raadiyo baydhaba magaalada baydhaba haddana akhbaraadka banaanka xogeyaha fulinta urur goboleedka igaad weliba welwel badan kumuujaya xaaladda siyaasadeed ee dalka suudaan welibana sheegay in si dhow uuna dareeran xaaladda waddankaas xooqhayaha iyo weliba si kulan cambaaray isku dayga lafadaha in laka carqaladeeya dowladda rayidka ee waddankaas ka dhasantay walibaan ka baaqanaa in si dhaqso leh lanfasaxa ra-iisul wasaare cabdalla xamduug iyo dhammaan siyaasiyiinta iyo wasiirada kale ee la hirin suudaan weliba xiluun haysate hoggaan huma urur goboleedka igaad oo xubin ku ah dalkaas iyo weliba lanka baaqay xubnaha militariga in arrintaas iyo gacmo kula bahan dowladdii kumargaarka haytay oo rayidkana yilan dhaafa shaqadeetiya madaxweynaha turkiga rajab dayib ordogan weliba kunagaday hanjabaad uuse ka sheegay intii uuse ka buri doona tumun safir oo ku jeeda wadamada reer galbeedka oo xulafo la-e oo us xulufaysaday kureed markiiyo ballan qaadeen intii wafargeli doonaan arrimaha gudaha ee turkiga madaxweyne ordogan yaa weliba xaqiija in dalinjariyaashaas iyo reed intiiyo markaas ee redion kunagadan ee walayo sameeya madaxweynaha iyo weliba uusoo muujay intii uusoo boo iyo weliba muuqaday intii uusoo baajiyey colaad qaaban oo la galay xulafada nato oo maraykanka ka jara iyo jarmarka sabtadii iyo weliba amar ka biyey wasaaradda arrimaha dibadda intii ay ka dhawaaqday in tuman safir dalka lukusaara kuryada markii ka eedaya in dalka arrimood yaha faragaladeen taasay oo badanaa ka dhigdii hadalhaynta gudaha iyo dibadda ee maalmogi laha dhaafi madaxweynaha ayaa hadda ku gaabsaday arrintaas warkii kula dareetan dhagun sadaal heran maadon idaacadda raadiyo baydhabantanankeegya intan ur kulmaana warkunkan lamada ammaana allah